magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinaya ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanka sanadlaha labada kun labaatan iyo afar labada kun labaatan iyo shan ee iskuulka hoose dhexe sare ee alfalax modaren waxaa kasoo qayb galay munaasabadda maamulka iskuulka bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale axmed cali maxamed maamulaha iskuulka alfalax modaren ayaa ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray iskuulka muddadii waxbarashada ay soo socotay ee laga bilaabo bishii sagaalaad sanadkii labada kun labaatan iyo afar ilaa hadda oo inoo soo dhammaatay imtixaankii ugu dambeeyey muddadaas kooban kulley waalidiinta waynu is aragnay shirar horeynu isugu nimid bishii lixaad hadda dhexdeedii aynu halkan isugu nimid wixii waxba- waxa ku saabsan waxbarashadii iskoolkii axwaashiisi iyo waynu kala qaadanay warbixinta haddana waa maadaama mar labaad isu nimid inaan haddana kala qaadanno waa muhim kulli muddadaas sanadkaha ay waxbarashadu soo socotay oo laga soo bilaabo bishaas sagaalaad aynu soo bilownay iskoolkanina ay kow ahayd oo downaahur ahaa oo markii koowaad ee la furay sanadkan haddana ay ahayd waxbarashadu si fiican bay noogu socotay macallimiintu maadooyinkii loogu talagalay macallin kastaba ugu dhameeyey imtixaankiina waa la galay imtixaankiina ugu dhammaaday muddada sanadkaa qorshayaashaan qaadanay waxay ahaayeen in la galo afar imtixaan afarta imtixaan mid koowaad oo shahriha mid labaad oo nisfi la yidhaahdo ama kii dhexdhexaadkaha midka ku xigoo isagana shahri bilaaha iyo kan ugu dambeeya oo la yidhahdo imtixaanka nihaayiga kii ugu dambeeya sanadka lagu soo xidhay marka afartaa imtixaanba si quruxsan ayay noogu qabsadeen waxaa marka qorshihii wuxuu ahaa oon dejinay afartaa imtixaan laba imtixaan oo ka mid ah oo imtixaanka la yidhahdo nisfiga oo ka dhexdaha iyo imtixaankan ugu dambeeya labadaas imtixaan inaan ardayda abaal marino ardaydii gashay kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad macnihii waxay ku jirtaa nidaamka iskoolka uu qaatay ayay ka mid tahay ardaydii in la dhiirigeliyo oo ardaygii dadaalay waad mahadsantahay la yidhahdo iyagoo dhammaan waa la dadaaleen laakiin haddana waxa loola gaadhsiin karin waxaan qaadanay saddexda marka kaalimood ee ugu horreysa koowaad labaad iyo saddexaad qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyey ardaydii kaalmaha galay waxaan rabaa wax yar inaan xuso laba bointi Ee, midda koobaad midda ii muuqata iskuulkeenna waa iskuul innaga lafteena waalidiinta inaad i regeliyo xaqiiqiyan Ee, taasoo ah marka sidan oo kale hadda la isugu yimaado ilmaha maaragtay abaalmarintu waxay u keentaa dhiiragelin waalidka laftiisana dhiiragelin bay u keenaysaa waxaan leeyahay waa arrin aad iyo aad ku dayasho u mudan ee, oo mudnaanteeda leh oo iskuullada kale annaga kolley iskuulka keliya taa ilmo nooma dhigtaan iskuulle badan bay noo dhigtaan waa iskuulkii koobaad ee, barnaamijyo sidan oo kale ah oo isku dayada sidan oo kale ah oo ilmaha lagu dhiiragelinaya qabta Ee, hadda anagu xusuusiya yar ma hayno kolley oo macallimiintu si khaas ay u qabtaan waxaan ognahay ee, public aan ka hadlayaa muddadii sanadkan la shaqaynaynay een, waxyaabo badan oo la soo qabtay baa jira waxyaabo badanna insha allah way noo dhiman yihiin oo sanadka soo socda hadduu ilaah yidhaahdo ayaan iyadana insha allah lo- loo balangareeyey waxaan leenahay iskoolka markuu sidan oo kale u samaysan yahay saddex qaybood ba hadda inoogu muhiimsan waxaa weeye maamulka een, iskoolka ee, waalidiinta iyo ardayda intaasuu ka koobmaa iskoolku marka waxay soo ilaaliyeen waxyaabo fara badan oo ah inaan ku aaminnay caruurteennii aan ku aaminnay wixii noo sheegay agaasimuhuna ama guddoomiyuhuna waxay ahayd waxyaabihii ugu muhiimsanaa lafdhabartu ah waxbarashada
ee dadka aad aad dhegeysato ee sumcadda uu iskoolka uu leeyahay ama xaafadan uu ku soo kordhiyey ee aad bay u badan tahay waxaan rajaynaynaa inuu meel fiican inuu gaaro ee maamulaha si gaara ayaan ugu mahadcelinaynaa maamulaha waxaa k- waxaa jirta la yidhaahdaa ee macallin iyo shaqaale farq baa u dhexeeya markii waxbarashada laga hadlayo qofkan waa macallin iyo waa shaqaale ama waa shaqaale ama waa maamule farqiga u dhexeeya ee run ahaantii aad ayuu maamulku u dadaalay munaasabadaha noocan ayaa waxa ay door muhiim ah ka qaataan horumarinta tayada iyo waxbarista ardayda